su-aasha toddobaad qofkan su-aasha weydiinaya wuxuu leeyahay khilaafka u dhexeeya jamacada ictisaamka iyo salafiyiintu ma khilaaf xagga suluuga ahaa mase waa mid caqiida ah jamacat alictisaam waa garanaynaa taarikh dheeray leedahay kolley waxaa magacan ka horeeyey itixaad waxaa kasii horeeyey jamaaca islaamiya waxaa kasii horeeyey ahl baa kasii horeeyey iyaguna waxay meelaha ku qoreen waa kuwuu ku sheegay in ay u yihiin dhaxlayaal ama wariith dabiici ah xarakaadkii ka horeeyey oo dhan marka dee maraaxil fara badan ay soo mareen oo ay aada uga muuqatay in kooxda ku xooga badan jamaacada oo madaxduna ay u badnayd ay rumaysnaayeen waxay jihaad ku magacaabayeen oo ah dadka muslimiinta ah ee soomaalida ah in lala dagaalamo oo dhiiggooda la bannaysto dagaaladii sagaashan iyo labadii ka dhacay maaragtay dhulka hadda puntland loo yaqaano iyo mushkiladii ka dhacday mathalan garoowe ilaa iyo kadib buurihii saliid iyo meelahaas la isla galay waa la garanayaa oo taariikh aada u madoobay ahayd oo gabdhaha u yimaada uu mehrin jiray ninkii meesha madaxda ka ahaa dee dagaalyahanka hogaaminaya oo ahalkooda aan la weydiin jirin inay maaragtay idmaan in la guuriyo markii ay markan magacan dambe la baxeenna waraaqay soo saareen labaiyo tobankii bishii safar kun afar boqol iyo todobaiyo tobankii hijiriya waxay sheegeen inay isku waafaqeen in golo guud la sameeyey oo xarakadu ay leedahay oo waxyaabaha maaragtay shaqadiisa ay ka mid tahay in jihaadkii la iclaaniyo yani jihaadka qof kale ma iclaanin karo ilaa golahaas moogiyo golahu waa inay ay iclaamiyaan arrintaa maamulkoodiina waxaa ku jiray idaaro lagu magacaabay amni iyo jihaad towsiyaadkii waxay ku dareen waa in lagu dadaalaa ay ku leeyihiin dhinaca amniga iyo diyaar garowga de soomaaliya anagu waa garanaynaynaa ma garanayo hadde in maaragtay dadka qaarkood ay leeyihin de beledkan beled islaamaba maaha oo dhiiggiisu waa unoo bannaan yahay oo haddee fikirka khawaarijta oo cad maaragtay ay qaarkood qabaan wax la fogeystana ma ahan oo dee nimankan maaragtay shabaabka la leeyahayba xarakadanay ku jireen ay qeyb ka ahaayeen waa danbaa uun la kala baxay calaa kulli xaal xarakadan waxaa lagu arkay marka axzaab siyaasi ah ama maaragtay doorashooyin wax noocaas oo kalea gelaysa la ogolaadana waxay dhihi jireen waan ka qeyb gelaynaa oo taas waxayba dhacdayba waagii ay dowladdii hore ee kacaanku ay jirtay waa kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii waxay yidhaahdeen intikhaabaad hadday dhacaan ama doorashooyin waa ka qeyb gelinaa yirahdeen lakin doorashooyinka ma dhicin sanad kadib golahoodii maaragtay shuurada lagu magacaabayey wuxuu yidhi qadiyadda soomaaliyeed waxaa lagu xallin karaa jihaad uun marka jihaadkuna sida aan sheegnay waa uun mujtamaca soomaalida ah in lala dagaalamo oo laleeyahay islaamkii bay maaragtay diidan yihiin gaaladii lala dagaalamaya lafteeda wax shuruuda oo maaragtay ay u dejinayaan ma laha imaam muslimiintu ay leeyihiin oo lama baayacooday oo mumakan ah in sufuufta ay kala baxsan yihiin in awood la leeyahay ayada lafteeda laguma aqoon waxay dhihi jireen dadka jihaadka kasoo horjeeda unbaa shuruuddaas sheega waxaa lagu arkay axsaabtii kale inay aada u difaacaan waxaa lagu arkay inay xukun raadis ay yihiin iyagoo maaragtay magac u sameynaayo leh khilaafadii baan soo celinayna dadka ay maamulaan waxay leeyihin waxaa laga rabaa inay maaragtay maqlaan oy ateecaan dadkii madaxda ah wixii macruufa ku ateecaan muslimkuna dee waxay yaqaanaan dee madax rasmi oo la yaqaano madaxdii dowladaha ah oo calaa hada asaas lagu ateeco iyo dad shacaba laakiin wax u dhaxeeya oo la leeyahay iyaguna samciya taacay leeyihiin waa bidco ay xarakaadku ay keensadeen suufiyada qaarkeedna ay uga horreeyeen oy cahdi iyo wax noocaas oo kalea dadka la geli jireen calaa kulli xaal dagaaladii waddanka ay ka rideen ee aadka u waaweynaa waa la garanayaa oo ay iyagu lahaayeen waxaa loogu talagalay maamulka xarakada in la ballaariyo oo ay waddanka qabsato markii dowladdu dhacdana waa kuwii maaragtay mucaskaraad iyo wax noocaas oo kale a ku mashquulay iyagoo kooxa kala duwan ay mucaskaraad samaysteen waa itixaadkii iyo islaaxii laftoodii iyo ikhwaanku al-sheekh la yidhaahdo kuwo mustaqiliin isku magacaabi jiray kadib waxaa ku soo haray kuwii itixaadkaa oo rumaysnaa in maaragtay xoog iyo dagaal wax lagu hagaajiyeysay rumaysnaayeen iyagu markaas waxay rumaysnaayeen in inqilaab la samayn karo haddii xataa dowlad ay jirto ayse iyagu markaa ay raalli aysan ka ahayn iyo in dagaal la galo si maaragtay xukunkii lagu gaaro marka calaa kulli xaal dad fara badan oo hadda tijaahan dagaalka iyo gaalaysiinta iyo waxa noocaas oo kalea ku mashquulay oo dadkan hadda la yaqaano ah sabab weyn waxa u ahaa afkaartii markaas jirtay oo ay xarakadu ay qabtay ilaayo haddana waa kuwaas leh jamaacaan leenahay amiir baan leenahay oo aan hadda maarata saasba loo qarinaynin inkasta oo waxa hoose oo la aaminsan yahay iyo wax la damacsan yahay iyo asraarta ay jirto laakiin dusha kore waxaa laleeyahay jamaacadii baa shirtay maarata amiir hebel baa maarata amiir u ah iyo wax noocaas oo kalea laleeyahay waxaana marka ka buuxa jamaacadii dad mawaaqiftooda ay kala duwan tahay kuwo waxaan aragnay maaragtay waagii shariif sheekh axmed uu meesha madaxda ka ahaa gaalaysiinaaya oo dowladdaas inay la dagaalamaan banaystay kuwana maaragtay wasiiray ka ahaayeen marka marmar waxaa dhacday inay yidhaahdaan jamaacadii de waxaas khalad bay ku xukumeen maxaa maaragtay loo sheeg sheegayaa hadda dee waayo khaladkaasi khalad sharciya miyaa la yiri oo aan ka toobad keennay oo dalaal baan maaragtay ku dhacnay oo bidcan ku dhacnay waanad ka toobad keennay si dadku ay ogaadaan wix hore lagu jiro waxun inay ahaayeen oo maaragtay toobadu ay u ansaxdo mise waa maaragtay waxaa dhaqanka axsaabta lagu yaqaano oo wuxuu markay socon waayaan la yidhaahdo maaragtay sax ma ahayn waan ka joogsanay yani waxyaaba tusinayaa jira in dhaqankii uun axsaabta arrintu ay tahay oo markii awood la isbidana la rabo maaragtay in balaayadii la qasanaya la qasto markii tabardarra ay jirtana la yidhaahdo maya dariiqaani ma aragtay sax ma ah marka runtii haddii daacad la yahay waanan jeclaan lahayn in laga toobad keeno waxaan aad baan ugu farxaynaa oo maaragtay sunnadii ay xoogaysato aad baan u jecelnahay waxaa loo baahnaa in tooba cad lala yimaado alla wuxuu yidhi kuwa maaragtay dulmi fara badan sameeyey oo xaqi qariyey in la lacnaday buu alla uu sheegay suuratul baqara kadib alla wuxuu yidhi waxaa laga soo reebaya ila aladiina taabuu kuwuu toobad keenay wa aslaxuu islaax sameeyey wa bayanuu wax caddeeyey fa ulaaika atuubu calayhim ba alla u leeyahy alla kuwa wuxuu leey waan ka toobad aqbalaa waana tawaab raxiim ibnu qayim aljawsiya wuxuu leeyahay ninkii dadka bidca ugu yeeraayey toobadiisi waxaa ka mid ah oo ay ku ansaxdaa inuu caddeeyo in wax dadka ugu yeeraayey ay bidca iyo baadi ahaayeen hanuunkuna uu ku jiro waxay dadka ugu yeeraayeen wax ka soo horjeeda wuxuu ishaara marka aayaddii hadda aan soo sheegaayey sida alla uu shardiyey uu ku leeyahay kuwa ahli kitaabka ahaa ee dembigoodu ahaa inay qariyeen wix alle uu soo dejiyey si ay dadka arrinkaa ugu lumiyaan in toobadooda ay shardi u tahay inay camalkooda hagaajiyaan dadkiina u caddeeyaan waxay ka qarin jireen marka waxyaabaha maaragtay ku tusinaaya in dagaalkan waan iska joojinay marka la leeyahay ay wax uun caajisnimo iyo ay keentay iyo duruuftii munaasab ahayn waxaa ku tusinaya nin mashaaikhdooda ka mid ah oo aada u difaaca oo ka hadlay wixii dhacay waagii maaragtay dowladda kumeel gaarka ee cabdullahi yuusuf tiisi ka dambeysay ay maaragtay waddanka ka jirtay sida loo kala qaybsamay wuxuu ku leeyahay qolo ra'yigeedu hore isaga jirtaa buu ku leeyahoo in lagu magacaabo dagaalada oo dhan inay fitna yihiin qolo kalena waa qoladiisu ka wadaa oo haddee ictisaamka lagu magacaabo waxay arkaan buu ku leeyahay daa'ifatun ukhraa taraa dalika alkhiyaara mutaaxan waalcamala jihaadan laakinaha rajacat lilqowli biana adarfa gayru mulaa'im dadka carabiga yaqaana kulley warkaas waa fahmayan anna waxaan isku daya inaan bal fasiro wuxuu ku leeyahay kooxda maaragtay hore moogiga kooxda ku xigtaa waxay tahay waa qolo aragta buu ku leeyahay in dagaalkii uu furan yahay khiyaarka macnaha waxaa laga wadaa acmaal khitaaliya wax uu ku sheegay waay iyo mucaskaraadkii la sameynayay iyo waxaa la sameynaya inay jihaad yihiin bay macnaha arkaan buu leeyahy yani waa caqiida ahaan laakiin waxay u soo noqdeen buu ku leeyahay inay yidhaahdaan waktigu arrinkaa ma musaamaxaayo oo ma saamaxaayo waktigu iyo duruuftu munaasab maaha saasay leeyihiin buu yiri waa qoladii labaad waa qoladiisi qolada saddexaadna waa maxay hawshiibay sii wadeen dagaalkii iyo tababarkii iyo wixbay sii wadeen buu leeyahay arrintaa wuxuu ku qoray kitaab la daabacay labada kun iyo labaiyo tobankii bisha gaala ee maaragtay taariikhda gaalada tan muslimkana kun afar boqol iyo soddon iyo saddexdii hijriyada waa wakti dhow wuu ku magacaabay tadkirat alawaab waxaa nasiib darro ah oo runtii ku tusinaya in arrimihii caqiidada iyo wixii takfiirka ku saabsanaa iyo madaahibtii khawaarijta iyo inaan si fiican looga caafimaadin waxyabaha ku tusinaya waxaa ka mid a in ninka sayid imaam la yidhaahdo marna cabdulqaadir cabdilcaziiz isku magacaaba mashaayikhdooda qaarkood ay maaragtay ku kalsoon yihiin ninka abu basiir la yidhaahdo oo isaguna takfiiriga weyn ah ee dariiqada qaacidada iyo wax noocaas oo kala aaminsan isagana qaar mashaayikhdooda ka mid ah waa ay maaragtay soo dhoweynayaan oo hadda manhajkooda marka ay maarata wax ku qorqoraayeen iyagoo ay sheegteen oy leeyihiin dadka dhan ha loo akhriyo baadiyaha la gaarsiiyey ay leeyihin dadka madaxdooda ah dadka wax laga soo qaadanayo waxaa ka mid a ninkaa sayid imaam la yidhaahdo waana takfiiri kabiira oo aada u xun jamaacada jihaadka la yidhaahdo oo masarkii jirtay waa ninkii ugu horreeyay madaxda u noqda ee kutubta takfiirka uu ka buuxo qoray ayimana dawaahiriga hadda aad maqlaysaan oo qaacidada madaxu a isagaa shiikh u ahaa muftiga jihaadka lagu magacaabi jira kitaabu wuxuu qoray alcumda fi icdaadi alcudda liljihaad la yidhaahdo iyo alxasan ala talibi cilmi ashariif waa jamacat maaragtay ictisaam waa ay ka faa'iideysan jireen kutubtaas waqti waqtiyada ka mid a marka guluwigii lagu sameeyey takfiirka yuu ku caanbaxay iyo dhiig muslimiinta oo la banaysto iyo culammadii sunnadoo maaragtay la dhaleeceeyo sida ibn baas iyo albani iyo ibnu cuthaymiin iyo irjaa wax la yidhaahday aaminsan yihiin buu leeyahy oo guluwi uu ku jiro oo salafku ay takfiiriyeen buu leeyay dadkiisa laakiin markuu yidhi xoogaa camalka jihaadka maaragtay hadda waa in la habeeyaa oo maaragtay bal dib loogu noqdaa iyo taas macnaheedu maaha inuu ka noqday mujtamacaadka islaamiga ah uu takfiirinayo muqaabalaad lala sameeyo oo hadda maarata la arki karaa jirta waa wixii sidiisu uu aaminsan yahay laakiinse un wuxuu lamid yahay nin ciidan hogaaminayo arkay in dagaalka uu ku jiraa dagaal khasaaro uu yahay oo markaa ciidankiisii dib u gurasho maaragtay ku sameeyey amray inay dib u gurtaan si naftooda u baaqi noqoto uu furso kale uu sugo laakiin kuwo waxaa jira maarata iska mutahawiriina oo aan natiijada maaragtay waxba fiirinin calaa kulli xaal ninkaasoo kale ayay wax ka soo qaadanayaan shiblana ninkan abuu basiir la leeyahay oo takfiirigan weyn ah oo dadka dhiig muslimiinta dhiigooda bannaysta wuxuu leeyahy waa caalim garanaya masaa-isha jihaadka iyo siyaasadda waa nasiib daro marka warkaas waxyaabaha lagu arkay waxaa ka mid a oo aan fogeynba in musiibooyinkii ka dhacay masar iyo tunis iyo yeman iyo rabiic lagu magacaabi jiray rabiic alcarabi in maarata dad badanoo madaxdooda ahi ay arrintaa baarakeeyeen ama ay maaragtay wax fiican maaragtay ka dhigeen xisbil islaamiga la sheega la sheegaayey ee kadib maaragtay shabaabka galayna dee waa jamacat ulictisaam un buu maaragtay madax madaxdiisu ay ay ay ay ay ay maaragtay ka timid nimankan la leeyahay nimankan la leeyahay xisbul islaami wax kale ma ahayn waa afar kooxood isu tagtay oo kulligoodba ay ictisaamka ka tirsanaayeen waa mid jabha islaamiya la dhihi jiray oo ictisaamku ay si rasmiyaba u sameeyeen ayada wax qarsoonaa maaha waagii maaragtay etoobiya lala dagaalamayey yay sameysteen iyo kuwo kale oo yaryar magacyo kale leh marka xisbigaasna marka meel ay uga beri noqdeen annagu ma hayno musaa'ibtuu geystana waa la ogaa calaa kulli xaal marka waayahan dambe waxaad moodaa in aada loogu soo jeestay dhinacii siyaasadii iyo maaragtay intikhaabaadkii sida warka xasan maxamed ibraahim abu xasaan ninka la yidhaahdo uu nashriyey oo mowqaca rasmiga ah ama websiteka jamaacadu ay leedahay uu ku nashriyey oo uu leeyahay yani mabda ahaan masaladaas waa meela laisla dhigay in laga qeyb qaato siyaasadda waa la ogolyahay guddiyaa loo saaray iyo wax noocaas oo kale uu leeyahay marka yani waxyaabaha kutusinaya in tawxiidkii iyo caqiidadii la nashrinayey hadda rukuud fara badan uu soo galay nin madaxdoodii ka mid ah ma wadaadka maarata cali warsame la yidhaahdo oo mar markii la asaasayey itixaadkaba isagu madax ahaa waqtiyada qaarkoodna ictisaamka laftiisa madax u ahaa waa kan yidhi maaragtay nidaamkii ikhwaanka iyo jamaacadu qaadatay buu ku leeyahay idaarada laakiin madmuun salafiyay leedahay laakiin kadib salafiyadaas uu sheegaya lafteeda buu tacninayaa wuxuu ku leeyahay dadkii waxay awal dhihi jireen shaafici baan ahay xagga madhabka ashcari baan ahay xagga caqiidada qaadiriyan ahay xagga ariiqada kadib waxaa bedelou ku leeyahy arrintii xambali baan ahay xagga madhabka annaguna garan mayno maaragtay salafiyiinta soomaalidu inay yidhahdaan anagu xambaliyiinana wax jira maha waxaas alwahaabiyu caqiidatan sidoo kale wahaabiyadu aslan ba u ahay ee dadka maaragtay dacwadaas maxamed cabdilwahaab ka soo horjeeda ay iyagu bixiyeen marka qof dhahay anugu wahaabi waan ahay xagga caqiidadan hadda ma jirto dee caqiidadii kitaabka iyo sunnada ku jirta iyo wixii salafku ay ku ijmacsanaayeen yaa salafiyiinta caqiida u ah dadkan wahaabiyada lagu caayana caqiido kaleoo gaara ma aanay keensan wuxuu ku leeyahay tan saddexaadna albaaziyu aw alalbaaniyu tijaahan buu leeyahay meeshii dariiqada iyo booskeedi wixii galay buu ku leeyahay ibnu baaz iyo albani baan u tacasubaya ibnu baaz iyo albani u tacasubaa wax yiraana annagu maanaan arag arrinta marka waa sidii hore unbuu leeyahy waxba isma bedelin wahaabiyada marka wuxuu ku tuhmay inay iyagu ka dambeeyaan gaalaysiinta iyo dagaalada iyo cunfiga iyo laynta iyo wax noocaas o kale wuxuu cunfiga ku magacaaba isago waa muqaabalo la sameeyey uu arrintaa uga hadlay mar kaluu soo celiyey uu masaajid ka muxaadareeyey kenya salafiyadu laba ay qaybsantaa buu leeyahay mid cilmi ah oo wax mushkila aan lahayn iyo mid ibnu teymiya uu asaasay maxamed abdilwahaabna uu ku raacay dee qof salafiyo maaragtay saxa aaminsan warkaas anigu siduu u hadlo garan maayo waxaa kaloo nimankan lagu arkay inaanay salafiyiinta la yaqaano iyo ahli cilmiga salafiyiinta ay la yaqaano aanay walaa maaragtay u haynin oo aanay jeclayn oo aanay maaragtay soo dhoweysanin laakiin un xarakiyiinta ay aada ugu dadaalaan inay la saaxiibaan oo ay tansiiq ay la sameeyaan marka calaa kulli xaal arrimaha noocaas oo kale ah oo maaragtay ku saabsan masaa'il alasmaa walaxkaam arrimo sahlan ma aha iyo mowqifka maalan ahlubidac laga istaagayo iyo iyo muslimkii laftiisiioo maaragtay la kala geynaayo oo kooxa kooxa laga dhigaayo xisbigan marka la samaynaayana kolley dan baa laga leeyahay haddaan dan laga lahayn waa laga takhallusi lahaa oo qofku si tabiici uu rabbigiis maaragtay u caabudi lahaa dadkan ugu yeeri lahaa xaq ma banaano marka in koox gaara ay muslimiinta ka dhex samaysanto oo ay muslim kala geynayso oo leh annaga xugun baan raadinaynaa sababtoo ah xukunku hadduu jirana oo hadde xukun islaami uu jiro waa in la ateeco oo lala socdo maahana mid kale la raadinaya in la yidhaahdo ma ah haddii aanu jirin oo la fardiyo waqtiyada qaarkood inaanu jirinna dee arrinka muslimiintu waa shuuraa baynahum wa amruhum shuuraa baynahum baa maaragtay alle u leeyahay marka alle in muslimka ay mid ahaadaan buu dadka maaragtay ku laasimiyey tafaruqina alla waa uu ka reebay wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu ya alla uu yiri xarigga alla wada qabsada haana kala teginina rasuulkuna wuxuu yihi sala alla alay slam xadiidkii muslim uu wariyey in allaha yardaa lakum halaatan wayaskatu lakum halaatan yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shayan wa an taxtasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu wuxuu alla idinkaga raalliyahay saddex saddexna waa uu idiin maaragtay nacay wuxuu raalli idinkaga yahay inaad keligiis caabudaan oo aad cibaadadiisa aadan wax kale la wadaajinina iyo inaad xarigiisa aad qabsataan oo aadan kala teginina iyo inaad maaragtay u naseexaysaan qofkii alla madax idinkaga dhigay wuxuuna alla idiin necab yahay qiila waqiila qiila waqaala waxa la yidhaahdo warka tirada badan laba manla macnalaha ah iyo idaacat almaal xoolihii la dayaco iyo kadrata su-aal saddexdaasna waa idiin necab yahay alle marka ictisaam bixablillahi jamican waa tafaraqu alla uu raalli nooga yahay iyo towxiidkii inaan qabsanno iyo dadkii madax noo ahaa inaan u naseexayno ee maahana in la ictiqaadiyo in lagu khuruujo maaha la keli noqoshadan marka arrimaha xukunka iyo ku saabsan waxyaabaha maarata inaanay fiicnayn tusinayo waxaa kamid ah atharkii bukhaari ku yaalay oo cabdiraxmaan ibnu cawf uu maaragtay ku yiri ibnu cabaas yani cabdiraxman ibnu cabaas wuxuu ku leey ibnu cabaas iyadoo mina la joogo haddaad arki lahayd maanta nin cumar u yimid oo yiri cumarow hebel ka waran macnaha hebel hala qabto dadka halaga qabto camal wuxuu leeyahay hebel haddii cumar dhinto waxaan la mubaayacoonayaa anigu hebel low qad maata cumar laqad baayactu fulaanan cumar waa carooda marka wuxuu yidhi inii in shaa allahu laqaa'imun alcashiyata fi nnaas famuxadiruhum haulaai aladiina yuriiduuna an yaqsibuuhum umuurahum maanta dadkan ka dhex istaagaya waxaan uga digayaa kuwaa raba inay arrimahooda boobaan khudbadooda marka dib buu u dhigay ilaa ma khudbadiisi macnaa dib buu u dhigay cumar intii loo naseexay o la yiri bal maaragtay meel dad wax fahmaya ay joogaan ka khudbe madiinuu yimid khudbad marka uu ku khudbeeyey waxaa ka mid ahaa man baayaca rajula min gayri mashhuuratin min almuslimiina falaa yubaayacu huwa waladii baayacahu takirata an yuqtala qofkii bayco la gala qof kale iyadoo muslimka maaragtay aan laga tala weydiinin asagana lala mubaayacoodo kii uu la mubaayacoodan lala mubaayacoodo waxayba maaragtay halis u yihiin in la dilo ila muslimkay ka xanaajiyeene marka baycooyinkan hooseo la qarsanaayo iyo cahdiga wax lagu magacaabaayo iyo jamaacooyinkan maaragtay qarsoodigaho la samaysanaayo ee xukunka lagu raadinaayo waa bidco sunnadii ka soo horjeeda iyo caqiidadii islaamka ee saxda ahayd rasuulkuna sala allahu alay wasalam sideedaba maaragtay dadka waa uu uga digay inay xukunkii raadiyaan oo xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen cabdiraxmaan ibnu samura wuxuu ku yiri rasulka sal slm laa tasal ilimaara madaxtinimo iyo maamul inaad qabato aad dad madax u noqoto ha raadinin ha weydiinin fain ucطitaha can masalatin wakiilta ilayha haddii laguu dhiibo markaad weydiisatay kadib watraad raadisay waa laguu tala saartaa yani alla ku kaalmayn maayo wa in ucطitaha can gayri masalatin ucinta calayha haddiise madaxtinimadii laguu dhiibo adoon weydiinin oo aan raad raadinin alla waa uu kuu kaalmeeyaa xadiidka bukhaari muslim baa weri xadiid kale oo abu musa alashcari laga wariyey oo isagana bukhaari muslim ay wariyeen wuxuu leeyay abuu muusa rasuulka un gara u soo galay sala allahu alay slam aniga iyo laba nin oo qoladeydii ka mid a oo ashcariyiintii ka mid a nin labadii ka mid ah yaa wuxuu yidhi amirna yaa rasuullah rasuulka allow madax naga dhig maamul noo dhiib iyo talo kii kalena isna wuxuu yidhi madax naga dhig marka waa cudur daarana abuu muusa arrintu wuxuu yidhi ma aan ogeyn buu yidhi sida riwaayo kale ku jirta wax nimankan qalbigooda ku jira yacni haddii saas uu og yahay ma ma soo raaceen waayo macnuhu moogta markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla ly slam markay su-aashaa weydiiyeen oo nin walba uu yidhi wax ii dhiibiyo tala ii dhiibiyo madax iga dhig innaa laa nuwallii haada man sa'alahu walaa man xarasa caleyh xadiidka bukhaari muslim baa wariyey annagu arrinkan uma dhiibno qof weydiistay iyo qof ku dadaalay toona marka arrinkan maaragtay xisbiyada ah waa in laga joogo oo laga toobad keeno bidacdii kaleoo faraha badnaa iyo dimaadii muslimiintana si saxa looga toobad keeno oo qofku uu ictiraafo imaam axmed wuxuu yidhi inama atawbatu liman ictaraf wuxuu ka hadlayey nin la yidhaahdo muxuu ahaa alxaarith wuxuu yidhi asalka beledu waa ninkaasuu leeyahay marka bidcuu ku tuhmay iyo aqwaashii maaragtay jahmi iyo wax noocaas oo kale ah iyo inuu dadkii maaragtay fitnaynaayo ka fogaaduu yidhi dadkan uga diguu yidhi imaam axmed markaasuu wuxuu warkii ku daray alxaarisu laa towbata lahu ninka xaaris la yidhaha toobadba male toobadiis la aqbali maayo sababtu marka maxay tahay waa uu caddeeyey imaam axmed wuxuu leeyahay yushhadu calayhi wayajxad dad maaragtay cuduul ah intay ku marag furaan yuu hadhow wixii jaxdinayaa wuu leeyahy maba dhicinba waxaas maba samaynba maba ku hadalba warkaas yuu leeyahy inama atawbatu liman ictaraf buu leeyay imaam axmed marka towbadu waxay ka ansaxdaa qof ictiraafay khaladkii iyo dembigii iyo bidcadii oo kadibna ka toobad keena kaasaa toobadu ka ansaxdaa buu leeyahy marka yaan arrintaa maaragtay la fududaysanin allana maaragtay hanoo hanuuniyo dadka muslimiinta ah ee lunsan wilahi towfiiq